qaala allahu tacaala alam yaأni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri اllahi wma nazla min alxaqi walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qabl faaala calayhim اlamad fadaala calayhim اlamadu faqasad quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun alam yaani miyaanay u imanin miyaan la soo gaadhin miyaanay diyaar noqonin liladiina kuwii aamanuu iimaanka lahaa ee mu'miniinta ahaa an takhshaca inay khushuucdo quluubuhum qalbigooda inuu jilco lidikri illaahi dikriga ilaahay inuu u jilco iyo wamaa nasala wixii soo degay oo min alxaqi xaqa ah qur-aanka xaqa kusoo dhex degaya oo walaa yakuunu aanay ka la mid noqonin kaladiina kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablu hor oo yahuud iyo nasaaro ahaa kuwaa maxaa ku dhacay fadaala waxaa dheeraaday calayhim kuwaa korkooda hore kitaabka loo siiyey waxaa ku dheeraaday alamadu sugashadii wakhtigii ay suganayeen ee maalinka maanta wakhtigii baa ku dheeraaday faqasad markaasay kakanaatay faqasad way qallashay ama way kakanaatay quluubuhum qalbigoodii baa kakanaaday qalbi qallayl baa ku dhacay wa kaiirun in fara badan oo minhum iyaga ka mid yihiina faasiquuna waaba gaaloobeen oo faasiqiin weeyaan iclamuu ogaada ana allaha alle tabaaraka wa tacaala yuxyi larda dhulka inuu nooleeyo bacda mowtihaa dhimashadeeda kadib inuu nooleeyo dhulku markuu qalalo oo roobku ka raago oo abaari ay ku raagto ilaahay roob madar ah oo maaragtay kayta ayuu ku manaystaa markaasaa dhulkii isbeddelaa macnaha waxaa loo jeedaa sida ilaahay u nooleeyo dhulka ugu nooleeyo roobka ayaa quluubtana ilaahay ugu noolaynayaa waxyiga iyo qur'aan akhriska iyo diinta markaasay qalbigii jilcayaa oo ah qalbigii barwaaqoobaya qad bayannaa waa caddaynay lakum idinka al aayaati aayadihii baan idiin caddaynay oo kuwanina ay ka mid tahay u dambeeyey lacallakum si aad tacqiluuna u caqliyaysataan oo u garataan marka rabbi tabaaraka wa tacaala muuminiinta waxa uu ku canaantay sidii xadiidka aan shalay soo sheegnay cabdullaahi ibni mascuud radi allahu canhu uu yidhi maa kaana bayna islaamina wa bayna an caatabana allahu ilaa arbacu siniin islaamnimadayadii iyo markii ilaahay aayadda nagu canaantay afar sanaba uma dhexaynin oo kolley qof qofku marka uu diinta soo galo marka ugu horraysa qalbigiisii waa khushuucsan yahay oo waa qalbi jiicsan yahay laakiin marka dambe inuu diinta ku ilbaxo ayaa laga yaabaa oo isku markuu yaro raago oo hadduu dembiye iyo weli waxaa galo qalbigiisu adkaado oo qalbi qallayl ku dhaco markaana sida la yidhaahdo waxa weeyaan geed biyo ku qallalay oo kale kaasaa ugu daran kaa diinta ku ilbaxay aayad walba haddaad ku akhrido wacdido aayadda isagaaba kaa yaqaano wuu sii dhammaynaya xadiidka haddaad u sheegtana xadiidka isagaa sii kamilayaba haddaad waanisaba isagaaba dheeraad ku darayaba haddana ka mallafan waxba ku qaadan maayo diinta u soo joogsan maayo marka kaas oo kale dee qalbigii unbaa qallalay weeyaane wax kale kuma dhicin waxyaabaha qalbiga qallajinayala waxyaabaha kami waxaa ka mid ah kaftakan badan iyo siday aahaartu ay sheegtay hadalka faraha badan iyo waxyaabihii laga soo wariyey nebiyullaahi ciisa calayhi salaam oo imaamu maalik uu ku soo wariyey kitaabkiisa muwada'a balaaqaadka uu ku soo wariyey waxaa ka mid ahaa oo xikamka ahaa laa tuksiruu alkalaama bikayri dikri illaah hadalka ha badinina hadalkaan dikriga ilaahay ahayn ha badinina fa inna karata alkalaami bikayri dikri illaahi tumiitu lqalba hadalka faraha badan oo qofka aad u hadal badan yahay oo wuxuu doono ku hadlo oo wuxuu doono ku kaftamo qalbiga ayay maalinka maanta dishaa o qallajisaa waalqalbu alqaasi baciidun can illaah qalbiga maaragtay qallalayna ilaahay waa ka fog yahay tabaaraka wa tacaala wannaasu rajulaani mubtalan wa mucaafan dadkuna waa laba qof qof waxa weeyaan ilaahay baa imtixaanay yacnii waxaa asarta ku jirtay dadkana ha weeginina dadka dunuubtooda iyo dadka ha weeginina kaannakum arbaabun sidoo idinkoo rabbiya yaryara dadka markaad dembi dadka aad aragtaan dad maaragtay dembi iyo waxaa ku dhex jira oo khariban ha odhanina inaa lilah kuwani cadaabtay ku ururayaan ha odhanina sidii idinkoo idinku ilaahay ah laakiin dunuubtiinna waxaa u egtaan sidii idinkoo idinkoo addoomma ah wannaasu rajulaani mubtalan wa mucaafan dadkuna waa laba qofoo mid waa la imtixaanay oo dembi iyo macaasi iyo balaayo ku dhex jiraa midna waa caafimaad qabaa farxamuu ahla albalaa was'alu llaha ama waxbadu cala alcaafiya ilaahay dadka uu imtixaanay waxaa weeyaan u naxariista dadka mumtaxaniinta ah ha loo naxariisto qofkii caafimaad qaba ee ilahay caafiye siiyeyna ilahay ha ku mahadiyo marka qalbiga qallalan inay mushkilad weeyaan marka waxyaabaha la rabo in qalbigii lagu qawoojiyo waxaa ka mid ah qur-aanka ilaahay oo aada loo akhriyo oo tilaawadiisa la badiyo macnihiisa la barto weliba habeenkii gelinka dambe iyo inta lagu tooso ma garanaysaa marka waa sidaas أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاطمنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا إلا أربع سنين marka waa waxaa loo digayaa oo muslimiinta looga digayaa inay u iishaan lahwi ila lahwi inay iska ciyaaraan iska shaxaan wadaxig walmisaax oo ay nolosha dhabta ah iyo ilaawaan ma garanaysaa taasaa looga digayaa waxaa la leeyahay arrimahaas oo kale maalinka maanta iska ilaaliya ayib iclaamo ogaada waxaa ogaataan ana allaha alla yuxyi larda dhulka inuu nooleeyo bacda mowtiha dhimashadeeda kadib baa ilaahay dhulka noolaynaya saasoo kale qalbigii dhintayna ilaahay waa noolaynayaa ha ka quusanina ee qalbigiinna nooleeya qad bayannaa waxaan caddaynay lakum idinka alaayaati aayaadkii baan idin caddaynay kuwanina way ka mid yihiin lacallakum si aad tacqiluuna u caqliyaysataan qaala allahu tacaala ina almusadiqiina ina almusadiqiina kuwa wax sadaqadaystay iyo wlmusadiqaati kuwa dumarka ah ee wax sadaqadaystay ee sadaqadda la baxay oo wa aqradu llaha alla deymiyey qardan deyn dayntaasoo xasana wanaagsan yudaacafu waa loo laban laabayaa lahum iyaga wixii ay la baxeen waa loo laban laabayaa meel loo midba meel loo gaadhsiiyaba walahum waxayna leeyihiin ajrun ajri bay leeyihiin mushqaayo dheeraad ah oo kariimun wanaagsan bay leeyihiin marka qirada qur'aadu waxay u badan tahay ina almusadiqiina waa min atasaduqi oo tadii iyo saadkii baa laisku idqaameen min atasaduqi udqimati taau fi saadi ay aladiina tasadaquu waxaa u akhriyay cabdullaahi ibnu caamir iyo caasim oo abubakar ka warinaya iyona waay waxa ay akhriyeen ina almusadiqiina musadiqiina kuwa runta sheegaya oo min atasdiiqi iyada marka laakiinse waxaa sii fiican in la yidhaahdo ina almusadiqiina qiradaa maaragtay jamaacada ayaa sii fiican waayo waxaa sii caddaynaysaa oo waaqradu llaha baa markaa lagu sii cadfay waaqradu llaha deymiyey ilaahay qardan deyn deynta oo xasanan wanaagsan deynta qardiga xasananka ah marka lagu magacaabayo wixii aad la baxsatayna waxaanu wax ka soo sheegnay shalayto ayaynu qaar ka soo sheegnay shuruudihiisi ayb yudaacafu waa loo labanlaabayaa lahum iyaga waa loo labanlaabayaa walahum waxay kaloo leeyihiin ajrun ajri bay leeyihiin kariimun oo wanaagsan yacnii kuwa wax sadaqadaystay iyo kuwa sadaqadaystay mar labaad baa lagu soo celiyey waxay leeyihiin oo deynta wanaagsanna la baxay yudaacafu lahum waa loo labanlaabayaa waaladiina kuwii aamanuu iimaanka lahaa kuwa muuminiinta ah ee alla rumeeyey bilaahi alla rumeeyey wa rusulihi rusushiisa rumeeyey ulaa'ika kuwaas kuwaas sare sare sare ee ragga ah iimaankooda dhabta ah kuwaa kor sheegay hum iyaga unbaa asidiiquuna kuwii runta badnaa iyaga weeyaan almubaaliquuna ku xeel dheeraaday fi tasdiiqi rumaynta kuwii ku xeel dheeraaday iyaga weeyaan washuhadaau shuhaadaduna cinda rabbihim rabbigood xaal uu ugu sugan yahay agtooda lahum iyaga ayuu u sugnaaday ajruhum ajarkooda ayaa u sugnaaday iyo wa nuuruhum nuurkooda ayaa u sugnaaday waladiina kuwii kafaruu gaaloobay wa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyagii beeniyey kuwii kowniga ahaa iyo kuwii sharciga ahaaba beeniyey ulaa'ika kuwaa iyaguna xumaanta ku fogaaday ee xumaanta ku sarreeyaa asxaabu ljaxiimi naarta kuwii la saaxiibsanaa weeyaan ee ku dhegganaa ay saaxiibka naarta ahaayeen weligoodbana aan ka baxaynba waaladiina aamanuu billaah tan waa markaa waxaa la tanwiihinaya oo la ammaanayaa iimaanka keliya ee dhabta ah ee runta ahi laftiisu inuu heer sare yahay oo haddii loola jeedo muuminiinta oo dhanba wixii maalinkaa maanta ah muumin ah ee muuminnimada ku sifoobay iyo haddii loola jeedo muuminiinta hore awaa'ilka ahaa intaba muuminka dhabta ahi laftiisu ulaa'ika hum sidiiquun horta sidiiqiyadu waa martabo sare oo nebinimada ta ku xigto weeyaan asidiiquun waashuhadaa wasaalixuun ambiyadaa ka sii sarraysa marka waxaa macnuhu u dhacayaa haddii kuwa iimaanka laga helay ee iimaanka sidii loo rabeeyey iimaanka ilaahay alla rumeeyey wujuudkiisi rumeeyey waxdaaniyadiisi rumeeyey asmaadiisi rumeeyey sifaatkiisi rumeeyey uluuhiyadiisi rumeeyey rububiyadiisi rumeeyey wa biasmaa'ihi wa sifaatii ku rumeeyey iimaankii sidii la rabay kuwaa u rumeeyey oo rusushii rumeeyey oo malaa'igtii rumeeyey oo kutubtii rumeeyey oo yowm alaakhir rumeeyey oo qadarkii khayrkii iyo sharkiisii rumeeyey adigu iimaanka sidaad u taqaanay kuwa u rumeeyey rusushuunba hadda gaar loo sheegae ulaa'ika kuwaa sare sare sare sare ee madaxda ah ee sharafta leh ee wanaagga ku sarreeyaa hum sidiiquuna waaba sidiiqiinta oo kale macnaha tashbiih baa ku jira laleeyahy oo iyagu dee sidiiqiintu waa derajada u sarraysa abubakar iyo ay taagan yihiine iyaga laftoodu waxba kama sokeeyaan iimaanka laftiisu ma aha wax yar maaha hadduu qofku iimaan uu dhaba helo ma sahlana waayo xadiid baa soo arooray nebiga nin baa weydiiyey calayhi salaatu wasalaam uu yidhi nebi allow haddii aan ilaahay rumeeyo rasuulka rumeeyo salaada tukado sekada bixiyo oo rabadaanta soomo oo rabadaanta qiyaamkeeda sameeyo oo caynka caynka maxaan ahay markaasu anta min asidiiqiin sidiiqiintaa baad ka mid tahay warda heerkaa taaganta markaa sidiiqiintoo kale bay la mid yihiin ama waxa weeyaan kuwii runtaa sida tafsiirkeenna u maraya waxa weeyaan almubaaliquuna fi tasdiiqiyo sidii maaragtay ninkii runta ku xeel leeraaday ee runta ku fogaaday xadiidkii waa tii ahaa alkadibu yahdi ila alfujuur asidqu yahdi ila albir dabadeedna maa yazaalu rajulu yasduqu xataa yuktaba cinda allahi sidiiqan ninku kama tago inuu run sheegayo ilaa la qoro inuu kuwa sidiiqiinta oo sidiiqu yahay run lowe run lowe run lowe marka labadaba inay iska tahay maaragtay sidiiqiinta kuwii runta badnaa iyo iyo inay tahay maya derajadaasayba ku dhow yihiin oo gaadheen labadaba waa suuragal washuhadaau kuwii shuhaadada ahaa cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayuu ugu sugan yahay lahum iyaga ajruhum ajarkoodu ugu sugan yahay iyo wa nuuruhum nuurkoodu marka shuhaadada waxaa hadda se wuxuu marayaa tafsiirkeennu cala almukadibiina min alumami bay markhaati ku yihiin oo markaa ashuhadaau jamcu shaahid buu noqonayaa shaahidkii markhaatiga ahaa shaahid shuhadaa lianna ummadihii hore ayaa lagu markhaati furayaa waxaa suuragala in la yidhaahdo shahiid ayuu ka yimi shahiid shahiid shahiidna waa kii ilaahay dartii loo dilay oo waa faciil bimacnaa oo mafcuulah marka washuhadaau kuwii loo markhaati kacay oo ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo ay uga markhaati kaceen shahaado iyo janno janno ayaa looga markhaati kacay shahiidka waxaa shahiid loogu magacaabay shahiidka waxaa shahiid loogu markaa loogu magacaabay janno ayaa looga markhaati kacay oo dee shuhaadada dhabtaahi waxaa weeyaan man qaatala litakuna kalimat llahi hiy اlculyaa waxa weeyaan shahiidka noocaasi de waa ahlujanno marka waa shahiido waa faciil oo bimacnaa mafcuulha waa kii looga markhaati kacay weeyaan almashhuudu lahu biljanna weeyaan si kastaba ha ahaatee wa shuhadaau kuwii shuhadada ahaa ee ilaahay dartii loo laayay ee jannada looga markhaati kacay cinda rabbihim rabbigood agtiisa xaalaha uu ugu sugan yahay lahum iyaga ayuu u sugnaaday ajruhum ajar baa u sugnaaday iyo wa nuuruhum nuurkooda waladiina kuwii kafaruu gaaloobay wakadabuu biaayaatina aayaadka iyaga beeniyeyna ulaa'ika kuwa xumaanta ku sarreeya iyaguna asxaabuuljaxiimi weeyaan ayb intaanba laynoo sheegayo asxaabuuljanno iyo asxaabu naar markii laynoo kala sheegay ayaa adduunyadan siday kale yihiin baa laynoo sheegayaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi iclamuu ogaada ogaada haddii iclam lagu idhaahdo arrintu waa weyn tahay waxaa ogaataan annama alxayaatu dunyaa annama alishtiqaalu ku mashquulid bilxayaati dunyaa adduunyadan dhowaatay lagu mashquulaa oo qaayo iyo laga dhigtaa yool iyada un laga shaqeeyaa ka shaqayntaasi lacibun ciyaar weeyaan oo iska ciyaar walahwun dheeldheel weeyaan dheel weeyaan dheel wasiinatun qurux weeyaan wa tafaakhurun faanfaan weeyaan faankaasoo baynakum dhexdiinna ku sugnaaday oo aad isu faanfaanaysaan wa takaahurun kala badsi weeyaan aad kala badsanaysaan oo badi isugu faanaysaan fi lamwaali xoolaha iyo walawlaadi fi lamwaali xoolaha iyo walawlaadi carruurta waxaa tidhaahdaa khabar shanaad ka dhigoo kamahali kayfin roob ayay la mid tahay inama alxayaatu dunyaa kamahalin bay la mid tahay roob bay la mid tahay waxaa leeay kamahali kayfin dheh roob sifadiisa weeyaan roob bay la mid tahay roobkaasoo soo da-ay abaar kadib iyadoo dadka aada abaar u haysata ayaa roobkaasi soo da-ay oo kayfka waxaa la yidhaahdaa roobka marka dadka abaartu ku raagto roobka soosoo daa baa la yhahda kayf la yhahdaa waayo roobkaasoo markii uu geedihii soo bixiyey geedihii acjaba alkufaara gaalada cajabgeliyey acjaba alkufaara gaaladii ayaa ayaa waxaa cajabgeliyey oo aad iyo aad uga heleen nabaatuhu nabaadkiisii ka soo baxay annaashi canhu oo alkufaara ama alkufaara beeralayda beeralayda ayaa roobkaas nabaadkaas soo baxay oo cajabgeliy ayib marka alkufaara in la yidhaahdo tafsiirkaasaa sii wanaagsan gaalada rasmiga ah waayo iyagunba adduunyadunbay ka helaanoo haddii la halkan lacag wanaagsan baa taalla ama lacag wanaagsan baa laga helayaa kama ugama dambayso iyaga ama haddii la halkan abeer quruxsani ku taalla oo dalxiiska ku wanaagsan ugama dambayso marka gaalada rasmiga ah baa aad iyo aad iyo aad u cajabgelinaysaa ma maalinkaa maanta ah ee beerta soo baxday uma intaa dabadeedna yehiiju waa kacayaa geedihii nabaadkii quruxda badnaa ee soo baxay ama yehiiju ee yataxaraku waa dhaqdhaqaaqayaayoo wuu kacayaa waxaa uun loo jeedaa culamada qaarna waxay dhaheen yaybasu yaybasu waa qalalaya fa taraahu waxaad arkaysaa musfaran isagoo cawlmay baad arkaysaa isagoo cawlan baad durbaad arkaysaa uma intaa dabadeedna yakuunu wuxuu ahaanayaa xudaaman burbur buu ahaanayaa futaatan ama waxa weeyaan hashiiman buu ahaanayaa dumaa wax dumaa ahoo cawsku markuu raaga ee uu maaratay markiiba iska iska kala duulduulayo ayaa la yidhaahdaa waa dumaa yadmaxillu biriyaaxi dabayshaabaa qaadaysa wa fi laakhirati aakhira ayuu ku sugan yahay cadaabun cadaab baa ku sugan cadaabka oo shadiidun daran ayaa ugu sugan liman aahara kii doortay calayha adduunyada doortay wa makfiratun dembi dhaaf ayaa ku sugan adduunyada waxaa ku sugan makfiratun dembi dhaaf sababtii dembiga lagu dhaafi lahaa makfiradaasoo iyaduna cadiimatun weyn makfiradaasoo minallaahi xagga alle ka ahaatay iyo wa ridwaanu raalli ahaansho ayaa ku sugan raalli ahaanshahaasoo isaguna akbar weyni badan oo maqfirada tanwiinta ku jirtaana waa litacdiimi oo maqfiratun cadiima weeyaan ridwaanunta ku jirtaana iyadana waa litacdiimi ridwaanun abar liman bay ugu soo tahay markaa ee doortay adduunyada aakhiro doortay oo adduunyada iska daayey wamal xayaatu noloshiina may ahaanin adduunya ee dhowaatay raaxaysigeeda lagu raaxaysanayaana ma ahaanin ilaa mataaculquruuri raaxo lagu dagmayo mooyaane wax kale maaha raaxo lagu dagmayo weeyaan markaa adduunyadan ayaa had iyo jeer ina hor taalla dadka qaarba marka sibay u haystaan dadka qaar baana uga dambaynba tii baa rabbi ina leeyahay adduunyadu maxay tahay qofka muslimka ah ama aan muslimkaba ahayn maxay adduunyada uga dhigantah adduunyadu waxaa weeyaan waa iska caruur waa iska a waa iska cayaar weeyaan iclamuu waxaa ogaateen annama alxayaatu dunya annama alishtiqaalu ku mashquulid bilxayaati dunya adduunyada maaragtay dhowaatay lagu mashquulaa lacibun waa ciyaar ciyaarta carruurtu samayso oo kale weeyaan carruurtu halkaasay aroortii u baxaysaayoo way is-eryanayaan markay guryahooda quraac yar ka cunaan bay is-eryanayaan oo isbaxsanayaan mid mid ciid ururiya iyo mid dhoobo kuuskuusa iyo mid dhagxanya qaadqaada maanta oo dhan bay halkaa hadhowto isagoo gaajo besti kale ah oo tacab iyo daal oo hurdo iyo cunno doonayo oo yaaban baa ilmihii yaraa soo dhacaya adduunyadu waa sidaas waad bacsanaysaa digdigdigdigdigdigdig waxaa digdigtaa ku haysaba adigoo aan dhuuniga qaadan karin oo laleeyahay faleebaha lagu xidho waxba cuni maaye oo wax alla waxaad haysatee hareerahaaga yaalleen waxba wa ka laqi karaynoo baa naftu kaa baxaysaaba weliba diyaarna mahid sida badan oo qof intuu alaabtiisa meel ku tiiriyey wixiiba kala habeeyey geerida isu sii diyaariyey isagoo weli iska nool waa yaryaha kaasi soo maaha si uu wax u dhisayo oo wuxu kala wado oo wuxu kala oo yaaba gaarhigii baa la dhacay un baad maqlaysa xataa shahaadi kama haleelin marka adduunyadu waa sidaasoo waa lacibun xaqiiqadeeda marka loo eego waa cayaarta wa lahwun dheeldheel w dheel weeyaanoo lahwigu badanaa culimmada mutaahiriinta waxay idhaahdaan waa lahw kuhuul odayaasha iyo carruurtu isku ciyaar maahee odayaashuna shax bay aroortii qaar la fadhiisanayaan meelaha markaasaan kalaandegay iyo anaa afka qaaday iyo waan jebiyey iyo hadhow baa duhurkii iyadoo daal waxaan ahayn iyada laftiisa ayuu boodhka ka dabada ka tuntumanaya wax faa'iidaa uu ka helay shaxdii iyo turubkii iyo wixii la kala waday iyaduna ma jirto wasiinatun qurux weeyaan waa qurux oo quruxdaasa maalinka maanta ah quruxda ayaa ninba meel bay u joogtaa miskiinka yaree waxaa weeyaan aan wax badan haysan isaga waxaa qurux u ah hadduu ku soo dhaco laba shay oo nadiifa haddii ciiddii oo dhaweyd oo kale waad arkayso qofka iska miskiinka ahayee shaadh iyo macawishi iyo micnamad yar iyo kaba iyo intaa isku taagay ugama dambayso waay nin kalena quruxdiisi waxaa weeyaan gaadhiga u dambeeyey buu wataa moodalka oo nambarkiisu noocaa yahay oo haddana boqol kun oo dollar ah kabihiisa waxaa haba eegin isaga iyo kabaha iyo dharka uu sito iyo waxaaba ha eegin xagga gaariga qurxi saaranta gaari wuxuu wataa markaa saa ku dhaafo markaa ninka gaariga noocaasa wata miyaad kabihiisa iyo dharkiisaba eegeysaaba ma eegeysi isagaba mid kalena daaru wuxuu dhistay maxay adoo soconaya haddaawan yaad ku fina ah oo haddaad daarta saa ad u eegto si aad u ilowsan tahay baad arkaysa adoo meel ku dhacay marka nimba wax buu ku faanaya mid kale diyaaradiisaaba yani wax kale ah markaa waa ziino waa qurux baa ilaahay leeyahayoo waa iska quruxdaa maalinka maanta qofka ka muuqatan weeyaan wa tafaakhurun faanfaan weeyaan faanfaankaasoo xaasilun baynakum aada idinkii isugu faanaysaan wax kastaba hadduu doono cilmiba isugu faano anaa kaa cilmi badan shahaado noocaasuu sitaa mid kaloo noocaasuu sitaa cilmiga adduunyada cilmiga aakhirada oka watakaurun badsi weeyaan fi lamwaali walawlaadi marka xaqiiqadeedu waa sidaas laakiin taasoo adduunyada ah haddana adduunyadii waad og tahayo waa wixii aakhiro loogu shaqaysanayo waa masracatulaakhira weeyaan adduunyadu adduunyadu ma caayana adduunyada in laga shaqeeyo oo la camiro oo lacag la soo saaro oo waxa weeyaan wax la soo saaro diintu inoo diidi mayso saxaabadii eeg markay madiine tageen muhaajiriintii intay ka tageen maalinkaa maanta a makaa oo abubakar xoolihiis ka dhaqaajiyey oo cusmaan ka dhaqaajiyey oo cabdiraxmaan ibnu cawf ka dhaqaajiyey oo saxaabadii waaweynaa ay xoolahoodii ka wada dhaqaajiyeen in yar intaanay jooginba wax baa mushtari yaqaana iyo wax beer qota iyo dee lacag bay soo saareen abubakar maalintii nebigu dhintay beertiisii buu ku maqnaa beer buu durba samaysto magaalada ka beertay dhinaciisaas xoolana wuu sameeyey cusmaan taajir buu noqday cabdiraxmaan cawf taajir buu noqday yacnii markii dambena lacagtoodii iyo waxoodii bay diinta ku kala wadeen ee waxaa la doonayaa wixii inaad maalinkaa maanta ah aanay qalbiga kaa deginoo aanay adduunyada uun mooyaane wax kaleba qof ka fekeraya inaad noqon baa yaa la diidaya iminka bal dadka hadalkiisa u fiirso horumarka waddanka waddankaanu horumarino dadkaygan wuxu qabanayaa waddankaygaan horumarinayaa sidan baan yeelyeelayaa wax ku saabsan aakhiro iyo aakhiraa loo horumarayaa midna maba jirte waa adduunyo unbaaba la horumarinayaayo marka waa dadka maadiga ah ee gaalada ee acjab alkufaara nabaatuhuta la leeyahay weeyaan taas qofkii muslimkaa isagoo wax walba sameeyey wax walba tabcay oo wax walba shaqaystay ayuu aakhiro ugu shaqaysanayaa weeyaan ka maali kayfin bay la mid tahay ama haddaad doonto faacilka lacibin ku jirto ka xaaleeyo ka maali kayfin xaal ay la mid tahay sifadeedu waxay la mid tahay oo nadiir iyo u ah waxaa la mid ah ayf roob baa la mid ah madar weliba roobka oo dhan maahe waa ka marka dadku aad iyo aad u abaarsadaan wa yanshur raxmatahu waladii yunazilu اlgayثa min bacdi maa qanatuu yunazilu اlgayثa qayfku waa ka dadka u gargaara min bacdi maa qanatuu markay quustaan kadib ee soo dega soo da'a qaydkaas ayuu la mid yahay qaydkaasoo acjaba uu cajabgeliyadoo ay ka heleen alkufaara gaaladiibaa waxaa ka helay gaaladii waxay ka heleen nabaatuhu geedihii ka soo baxay ee roobku soo saaray sababtiis ku soo baxay ey annaashi-u canhu waa qurux badan tahay marka uma yahiiju dabeedna wuu kacayaa wuu qallalayaa fa taraahu waxaad arkaysaa musfaran isagoo cawlan cawlan geedihii way cawlan yihiin maanta durba biliba intaanay ka soo wareegin ayay cawlmeen uma yakuunu wuxuu ahaanayaa geedihii xudaaman burbur iyo dumaahashiin futaatan yamaxilu biriyaax ay dabayshu qaadayso quaan axwaa akhraja almarca fajacalahu quaaan axwaa dumaa bay noqonayaan madoobaaday ayib marka waa saasoo kale adduunyaduna oo marka hore dee aad haysee dhallinyaro aysu tihiin bahashu way macaan tahay wayna qurux badan tahay marka dambena way baaba'aysaa cumriga bini aadamkuna waa sidaas qof dhallinyaro ah oo firfircoon oo iska qurux badan isla markaa hadhowtana haddana kahli ah in yar kadibna wuxuu noqonayaa maxay oday weyn ama islaam weyn oo boos ah finish alla inanka yaraa quruxda badnaan jiray aan indhaha lagu hayn kari jirin oday aan adeegi karayn buu noqday oo duubduubmay isagii habartan aad kala garanay weliba hadduu bilaagariya waa eber marka waxa weeyaan wuxuu noqonayaa waa adduunyada baa saasoo kale iska ah wa fi laakhirati aakhire ayuu ku sugan yahay cadaabun cadaab baa ku sugan cadaabkaasoo shadiidun daran kii iyada doortay adduunyada doortay ee aakhiro ka doortay liman aahara doortay calayha aakhiro macnaha addunya adduunyada doortay aakhirena ka tegey wa makfiratun dembi dhaaf ayaa ku sugan dembi dhaafkaasoo cadiimatun weyn dembi dhaafkaasoo minallaahi xagga alle ka ahaanaya wa ridwaanu raalliaasho ayaa ku sugan raalliaashaasoo isaguna kabiirun weyn ama akbar weyn weyni badan kaasoo isaguna min allaahi ka ahaanaya liman yu'iru calayha addunya ninka aakhiro adduunyadiisana aakhira ugu shaqaysta wama alxayaatu dunyaa adduunyada dhowi maynan ahaanin ilaa mataacu lguruur lafdigaa hore labadaa tafsiirba way ku jiraan kaafir in la yidhaahdo waa qofkii beerelayd ahaa oo azuraac alkufaar alzuraac marka wuxuu noqonaya wahuwa min alkafri asturidii weeyaan qarintii kafri altaqdiya wazaaricu yuqadii alxaba bituraab qofka beerolaydahina midhaha yar ee wuxuu ku aasaa iniyaha wuxuu ku aasaa dhulka ciidduu ku aasaa saas daraaddeed kaafir waa noqonaya saas oo kafara waa qalin macnaha waa qarinteeda yaa fii laylatin kafara nujuuma hamaamuha waa min alkufri waa gaalnimadana waa la yidhi leanno gaalka ay aad iyo aad u jeclaysanaya arrintaa qaala allahu tacaala saabiquu tartama ilaa makfiratin makfiro xaggeeda u tartama ilaa ayaa alla yidhi tabaaraka wa tacaala sidaa haddii ay tahay oo adduunyadu ay masracatulaakhira tahay ama lacib iyo ciyaar iyo lahwi iyo ziine iyo tafaakhur ay kaa noqonayso labada midun ay kaa noqonayso tartama saabiquu kala dheereeya oo waxaa u kala dheeraysaan ilaa makfiratin dembi dhaaf dembi dhaaf sababtiisa ukala u kala dheereeya dembi dhaaf sababtii u kala dheereeya dembi dhaafkaas oo kaa'inatin min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaanaysa wa jannatin janno u kala dheereeya jannadaasoo carduhaa ballaadhkeeda iyo siday u ballaadhan tahay ka cardi samaa'i samada ballaadhkeeda ay la mid tahay samooyinka ballaadhkeeda iyo walardi dhulka ballaadhkiisa oo la ysku daba daray uciddat waxaa loo diyaariyey jannadaa liladiina kuwii baa loo diyaariyey aamanuu billaahi wa rusulih alla iyo rasuulkiis rususha rumeeyey daalika ballaadhka iyo jannadaasina fadlullaahi fadligii ilaahay weeyaan yuutiihi wuxuu siiyaa man yashaau ciddii uu doonayo wallaahu allana dulfadli fadli kiila weeyaan kii fadli u saaxiiba fadligaasi oo alcadiimi weyni badan marka tartama aayad kalena waxay ahayd saaricu suuratu aala cimraan saaricu dheereeya tanna saabiqu tartamaba markaa tartankii tartan baa lagu jiraa ka ugu soo horeeya masaajidkii ugu soo horgalay dadka isla markaana marka u dambaysa ka baxa wuxuu ka dheereeyey kii mar ay soo wada galeen laakiin dee ka hor baxay isaga lakin masaajidkii buu kusii hadho weli wardi buu sii wadaa waayahay labada masaajidka soo galay ee mid safka hore ku tukayey dee kaasaa maanta dheereeyey hadda haddana lasku la ysku dili maayo ogaada si uunbaa farsamo ahunu waxaad arkaysaa adiga oo safkii maaragtay meeliba aanu ka bannaanayn mid sidaa isugu soo juuqjuuqayo isugu soo marka waa in la eegtaa dee fursadda un la eegtaa ilaa waxa weeyaan haddii lagaaga dheereeyey lagaaga dheereeyey laakiin isagoo dayacan dee halkaa meel dayacan ha iska fadhiisan mid baad arkaysaa safkii horena waa diyaar isna halkeeru iska fadhiya kaas khalaas marka waa tartanun asbaabtii dembidhaafka u tartama baa rabbi tabaaraka wa tacaala leeyahy saabiquu tartama oo waxaa u tartantaan ilaa makfiratin makfirada iyo dembidhaafka asbaab bay leedahay asbaabteedii u tartama oo waxaa ka mida dee inaad tidhaahdo ilaahu iyo dembidhaaf istikfaarti ninkii yidhaahda maalinka maanta subaxdii markuu waa beriisto subxaana allahi wa bixamdihi miata mara dembigiisi waa la dhaafaya asbaabtii makfirada ka mid qofka yidhaahda markuu weysaysto ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu dembigiisii baa la dhaafaya kiisa aysaa sameeya dembigiisii baa la dhaafaya waxa aad aragtay ee laleeyahay qofka waxa waxaa sameeya dembigiisii baa la dhaafayaa waxaasoo dhammi waa min asbaabi almaqfira dembi dhaafka waxyaabihii kuu sababeeyey weeyaan saas daraaddeed jannadu marka dhinac laga eego waaba iska dhowdahayba nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aljannatu aqrabu ilaa axadikum min shiraaki naclihi jannadaad arkaysa ad leedahay talow sidee loo heli karaa qof idinka idinka midaba waa uga dhowdahayba maaragtay indhasha kabtiisa kabtiisa tan suunkeeda waaba uga dhowdahayba jannada waa wax iska dhowba waa wax fududba waaye wanaaru milu daalika la hadda naartuna waa saas oo kale kelmad xuna mar xuna adoo iska kibirsan aad si xunoo kibirnimaa u tidhi baa laga yaabaa in xagga naarta lagugu qoro gebigaagba dibba lagaaga fujin waayo ahlu naar walciyaadu billah hadda waa kelmad ari nebigaaga baad ka tiiba waaye jannaduna ficil yaroo aad mar samaysay oo mukhlisa aad ku ahayd ayuunbaaba laga yaabaa in kitaabkii jannada lagu qoraba marka jannaduna waa dhowdahay naartuna waa dhowdahay ilaahay kuwa jannada uu u fudaydiyo iyo asbaabteeda haynaga dhigo kuwa naarta iyo asbaabteeda ka fogeeyena ilaahay haynaga dhigo saabiquu tartama ilaa makfiratin dembidhaafu tartama dembidhaafkaas oo kaa'inatin min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay wa jannatin jannooyin u tartama jannadaasoo carduhaa ballaarhkeedu ka cardi samaayi walardi hadda t waxaa la sheegay xarfu tashbiihi iyadoo maaragtay xarfu tashbiiha la gooyena carduha samaawaatu walardu aala cimraan bay ahayd marka taasaa sii balaaqo badan carduha asamaawaatu walardu waayo waa tashbiihu lbaliiq buu ahaa kaa aala cimraan lagu soo sheegay oo lama sheegin maaratay xarfu tashbiihi lama sheegin samaawaadka laftoodana waa la jamciyey uciddadu waaa waa la diyaariyey jannooyinkaa liladiina kuwii baa loo diyaariyey aamanuu billahi ilaahay rumeeyey warusuli dalika kaasna fadlullahi fadliga ilaahay weeyaan yu'tiihi wuxuu siiyaa man yashaau ciddii uu doonayo wallaahu dulfadli اlcadiim qaala allahu tacaala maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ila fii kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir likay laa ta'saw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum wallahu laa yuxibu kulla mukhtaalin fakhuur maa asaaba kuma dhacdo min musiibatin musiiba ma dhacdo maa asaaba ma dhacdo min musiibatin wax musiibo ah oo haleela oo cid haleeshaa fil ardi dhulka kuma dhacdo sida inay abaaro iyo dhulgariire iyo balaayooyin ay ka dhacaan dhulkii walaa fii anfusikum naftiinnana musiiba kuma dhacdo mid musiibo ahoo meel ku dhacday oo naftiinna ku dhacdaa ma jiro sida xanuunkii iyo faqriyadii iyo wixii la midka ahaa iyo geeridii iyo naftiinna kuma dhacdo ilaa musiibadaasi haddii ay dhacdo oo musiiba adduunyada ay ka dhacdo ama ay nafta ka ku dhacdo fii kitaabin kitaab bay ku qoran tahay musiibadaasi kitaab bay ku sugan tahay min qabli an nabra'ahaa intii aanan abuurin musiibada ayay ku sii qornayd waa la sii qoray inay dhici doonto ama min qabli an nabra'ahaa dhulka intaanan abuurin oo dhulkaba la abuurin baa lasii qadaray musiibada ama min qabli an nabra'ahaa naftaa ay ku dhacday intaanan abuurin ayaa musiibada la qadiray waxaba isku soo ururiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala waa uu sii qoray musiibadaas inna daalika kaasina kaasoo ah musiibadii dhici doonto oo dhulka ka dhici doonta ama nafta bini aadamka qabsan doonta in la qoro kaasi yasiirun cala allaahi alla waa ku fududa oo hays odhanin talow waxaas oo maarankaa maanta ah dhacdooyina oo musiibaahu adduunyada ka dhacaysa ama nafta bini aadamka ku dhacaysa talow sidee loo koobay oo loo qoray sidaa hays odhanin waxaanu sidaa idinku sheegaynaa likay laa ta'sow inaydaan murugoon oo aydaanu murugoonin calaa maa faatakum wixii idinka tegey oo maalinkaa maanta a idin seegay oo aa jeclaydeen inaad la kulantaan oo aa weydeen amase wixii maalinkaa maanta a idinka khasaaroobay ama idinka dhintay inaydaan u murugoon walaa tafraxuu inaydaan ku farxin bimaa aataakum wixii magalanaysaa maanta maalinkaa maanta ilaahay idin siiyey oo khayr iyo wanaag ah oo idinla kulmiyey aydaan farax oo kibir ah aydaan ku farxin wallaahu ilaahayna laa yuxibbu ma jeclaa kulla mukhtaalin mid kasta oo kibir badan oo naftiisa kibir ku jiro oo isla yaro weyn oo isle maalinkaa maanta ah waxaanaad heshay waxaad maalinkaa maanta ah ku heshay waa waad mudan tahay oo mustaxaq baad tahay kaa isaga ah oo fakhuurin faan badan oo dadkana ugu faana mukhtaalin fii fii fii fii qalbihi fakhuurin bilisaanihi ficilkiisa iyo qalbigiisana waa mukhtaal fakhuur weeyaan oo dadkana afka ayuuba uga faanaayo waa idinka sarreeyaaba odhanaya aladiina kuwii yabkhaluuna bakhaylaya weeyaan ama hum aladiina kuwii weeyaan kuwaasi yabkhaluuna bakhaylaya oo waya'muruuna annaasa dadka amraaya bilbukli bukli bay amraayaan waman yatawalla ciddii jeysatana fa ina allaha ilaahay huwa alqaniyu isagunbaa deeqtoon alxamiidu oo kii la mahadiyaa marka rabbi tabaaraka wa tacaala waxa uu leeyahay maa asaaba min musiibatin wax alla wixii musiibo dhaca mintani faacilkiin baa lagu lagu jiray musiibo wax alla wixii dhacahoo xasila oo fil ardi dhulka ku dhaca tilan abaarihii iyo dhulgariiradii iyo masaa'ibkii adduunyada ka dhaqaaladii wixii ka dhacay wey walaa fii anfusikum naftiina yani kama dhacdo musiibadaas musiiba kama dhacdo dhulka walaa fii anfusikum naftiinna kama dhacdo oo musiibadii dadka ku dhacaysay xanuunadii iyo ayuu ka miaaliyey mufasirku kalmaradi wa faqdi اlwalad caruurkaa dhimatay awjaacdii faqrigii ilaa oo ay jirto musiibadaasi fii kitaabin kitaab bay ku qorantao kitaabkaasi allooxulmaxfuud weeyaan min qabli an nabra'ahaa intaan aan abuurin ay nakhluqahaa ma musiibada ma dhulka ma nafta saddexdaba waa leeyi nicmaduna waa saasoo kale nicmadii ilaahay ku siiye dunida kula kulantana waa saasoo kale ilahay unbaa iyadana sii abuuray marka waxa weeyaan ma ka ma asaabaka lam yakun liyuqdiyaka caqiidadii waa garanaysa wixii ku haleelay wax ku gefayey maahayn ina dalika kaasi cala llaahi alle korkiisa yasiiru waa ku fudud yahay inuu abuuro iyo inuu xifdiyo labadaba likay laa ta'sow si aydaan waxa sidaa laydinku sheegay ee yakbara tacaala bidalika arrinta alla waa inoo sheegay likay laa ta'sow ay lianlaa ta'sow inaydaan murugoonin taxsanuu calaa maa faatakum wixii idinka tegey walaa tafraxuu inaydaan kibrin faraxa batarin weeyaan qoof iyo kibir dartii aydaan u kibrin waxa idinku dhacay bal faraxa shukrin cala anicma sideeda laakiin qur-aanka oo maalinkaa maanta ah farax ammaanan la ammaanay qur-aanka kelmadda farixa la yidhaahdaa iyo mushtaqaa macnaa farax iyo mushtaqaadkiisu qur-aanka kuma soo aroorin iyadoo adduunyada lagu farxayo laakiin waxa uu ku soo arooray un maalinkaa maanta diinta iyo wixii wanaagsaniyo ayuu ku soo arooray oo qul bifadli illaahi wa biraxmatihi bifadli illaahi yacni waa un diinta iyo qur'aanka wa biraxmatihi qur'aanka falyafraxuu ha ku farxeen baa la yidhi laakiin laa tafrax baa la yidhi adduunyada markii laga warramayey saas daraaddeed faraxaas kelmaddaasi waa kelmad aad iyo aad u badano assuruuru waalfarxu waalxubuuru yacni xagga diinta in lagu farxo unbay sheegaysaa ayay u badan tahay ma garanaysaa kollayse naftu waa iska jeclaysanaysaa oo naftu waa farxaysaaye farax kibir ku jiro baa la diidayaa un faraxa batarin weeyaan taasaa la diidaya bal faraxa shukrin cala nicma nicmada in lagu shukri noqo taas haddaad kaga farxdo maanta ilaahay wax ku siiyo dee waa la kollayba nafti way yar way farxaysaa hoosta ka farxaysa laakiin shukri naqa ha weheliyo weeyaan walaa tafraxuu inaydaan ku farxin bimaa aataakum wixii uu idin siiyo wallaahu ilaahayna laa yuxibu ma jecla kulla mukhtaalin mid kastoo kibirsan mutakabir ah oo hoosta maaragtay iskala yar weyn bimaa uutiya fakhuurin oo faana oo dadkana ugu faana aladiina hum uladiina kuwii weeyaan kuwaan ilaahay jeclayn yabkhaluuna iyagu bakhaylaayey wixii ku waajiba ku bakhaylaayey bimaa yajibu calayhim adaawu waya'muruuna annaasa dadkana amraayey markaa bilbukli bukli maaragtay amraayey waman yatawalla qofkii ma garanaysaa jeestay camaa yajibu calayhi fa ina allaha ilaahi huwa alghaniyu alxamiid halkaas aynuogu joogayaa insha allah maanta wallahu subxaana wa tacala aclam